إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo sabti ah aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh calidheer ayaa lagu wadaa inuu goordhow qabto shir jaraa'id kaas uu kaga hadli doono arrimo muhiim ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ee magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose sargaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu weeraray magaalada afgooye ee shabeellaha hoose ku dhowaad toban qof oo yahuud ah ayaa lagu toogtay waqooyiga magaalada qudus ee dhulka falastiin magaalada gaarisa oo aad looga caban jiray khamriga ayaa waxaa hadda ku soo kordhay muqaadaraad ka sii halis badan bulshada ku dhaqan wilaayaadka bakool iyo jubbooyinka ayaa bogaadiyey weerarkii dhowaan ka dhacay degmada galcad ee lagu xasmiyey ciidamada ay adeegsadaan maraykanka iyo turkida cudurka daacuunka ayaa aad ugu faafay dhulka soomaaliyeed uu ku hoos jiro gumaysiga kenya iyo gudaha waddanka kenya iyadoona tiradada ah ay u dhinteen إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh calidheer ayaa lagu wadaa in uu goordhow qabto shir jaraa'id kaas uu kaga hadli doono arrimo muhiim ah maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii baahiyey in goordhow uu shir jaraa'id qaban doono sheekh cali maxamuud raage sheekh calidheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo looga hadli doono arrimo muhiim ah xog intaas dhaafsiisan lagama hayo keliya marka uu shirka jaraa'id soo baxana insha allah dhegaystayaasha waxaay ku dhegaysan doonaan wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo socda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye ee magaalada jannaale ee shabeellaha hoose warkaasi war kale oo la xiriira sargaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo lagu weeraray magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka waramaya haashim ciidaman ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla isugu jira weerar toosa iyo qarax la beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo hoy uu ku sugnaa mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday fariisan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugnaayeen degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose weerarka oo ahaa mid habeendheelmad ah ayaa lagu qaaday xerada ugandheysku ay kaga sugan yihiin halkaas waxaana la maqlayay dhawaq rasaasta oo ka duldhacaysa xerada ciidamada shisheeye weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray ciidamada halkaa lagu beegsaday isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday guri ow deganaa mas-uul ka tirsanaa dowladda federaalka gurigan qaraxa lagu weeraray ayaa ku yaala degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ninkan la beegsaday ayaa si gaar uga tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka waxaana lagu magacaabaa nuur indhabuur waxay wararku sheegayaan inuu si dirqa ah kaga badbaaday qaraxa lala beegsaday howlgallada ka dhanka ah saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo badanaya goobaha ay ku sugan tahay dowladda federaalka
cudurka daacuunka ayaa aada ugu faafay dhulka soomaaliyeed uu ku hoos jira gumaysiga kenya iyo gudaha waddanka kenya iyadoona tiradada ah ay u dhinteen maxamed muudeey abu muslim ayaa faahfaahinaya wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya ayaa shaacisay in toddobaatan iyo siddeed qof ay cudurka daacuunka u dhinteen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay halka afar dhibic boqol siddeetan iyo lix kalena goobo kala duwan lagu daaweynayo wasiiradda caafimaadka kenya susan wafula oo xariga ka jaraysay daawooyin iyo agab kale oo looga hortagayo fididda cudurka daacuunka ayaa sheegtay in afar iyo toban maamul uu u sameeyey cudurkaasi haddana ay dad badani qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan wasiiradda caafimaadka kenya susan ofula oo xarigga ka jaraysay daawooyin iyo agab kale oo looga hortegayo fididda cudurka daacuunka ayaa sheegtay in afar iyo toban maamul uu saameeyey cudurkaasi haddana ay dad badani qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan deegaanada sida halista ah ee cudurkaasi ugu sii fidayo waxaa ka mid ah koonfurta wajeer oo saacdihii lasoo dhaafay afar qof ay cudurkaasi ugu dhinteen waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka warbixinaya tirada dadka u dhintay cudurkan ee ku dhaqan deegaanka
cudurkan meesha sirib ay dhahaan koob iyo toban beri iyuu hadda dhex yaallaa koob iyo tobankaa beri saaad maqasheenbo maxaa dhintay oy nafta daasay lix ruux lixda ruux ood maqasheen oy nafta daasay ma soo gelin caafimaadka gacantiisa qaar dhexday ku dhaceen qaar gaari baa looga caaray calooldhowasho ahaanbaa biimadow ayay ku dhinteen waxaan u malaynahayaa boqol iyo wax yaan habeen ka tiri ani haddana kolley waxay yaallo iyo waxa ku jiro waad tiriseen baa fili tani aad bay u cusleed biimada waxay ahayd shan iyo toban ruux soddon saasay ku gaareen laakiin tan immediately soddon soddon boqol iyadoo gaarto maan maqlno walaalahan wixii laga geeriyoodana ilaahay maaragtay samar han iga siiyo anakana samar allah naga wada siiyo waxaa laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda waxaa laga cabsi qabaa in maalmaha soo aadan ay xanuunka dartiisa ay u la'daan tobaniyo qof oo ka soo jeeda waddankani oo ka mid ah dadyooga ugu faqrisan qaaradda afrika magaalada gaarisa oo aada looga caban jiray khamriga ayaa waxaa hadda ku soo kordhay mukhaadaraad ka sii halis badan mahad ayaa warkaas soo jeedinaya magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ay kenya haysato ayaa waxaa ku soo badanaya muqaadaraadka culimada iyo ducaadda ku nool magaalada ayaa kulan ka yeeshay fuxshiga iyo maanduuriyaha kusii lixaadsanaya bulshada gudaheeda siiba dhallinyarada mid ka mid ah wuxuu sheegay in waagii hore khamriga la cabi jiray balse hadda uu soo kordhay muqaadaraad ka sii halis badan waxaa kaloon ka hadalnay maxaan ku idhaahdaa alamru bilmacruuf wannaayi cani lmunkar maxaan ku idhaahdaa mashaakilka magaalada ka jiraan caruurta oo tarbiyadooda la hagaajiyo mukhaadaraadka wuxuu ka mid yahay munkaraadka jiraan faafahayo aad buuna u saameeyey da'yartii iyo dhallinyaradii waaga hore khamru unbaa ma artay hebel khamruu cabaa iyo hebel qaad iyo unbaa la dhihi jiray laakiin intaasoo nooc oo mukhaadaraad leh oo caleen leh oo kaniin leh oo irbad leh oo yacni noocyo fara badan oo hataa kuwa la shuminhaya leh ayaa ma artaayay suuqa soo galay khatarteeda ayay leedahay waa rijsi ilaahay rijsi buu ku magacaabay inama alkhamru walmaysiru waalansaab walaslaamu waa rijsun min camali shaydaan dhulka soomaaliyeed ay kenya gumaysato ayaa waxaa ku socda dagaal dhanka fikirka iyo dhaqanka ah kaasoo ay xukuumadda nairobi waddan leedahay inaysan dadku ku fikirin sababta loo gumaysanayo
bulshada ku dhaqan wilaayaadka bakool iyo jubbooyinka ayaa bogaadiyay weerarkii dhowaan ka dhacay degmada galcad ee lagu xasmiyey ciidamada ay adeegsadaan maraykanka iyo turkida maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya kadib weerarkii galcad ee lagu xasuuqay ciidamada maraykanka uu watay weli qulubta muslimiinta waxaa ka go-ila guushii uu allah ugu deeqay xarakada mujaahidiinta iyagoo tahniyeyntooda iyo bogaadintooda isa soo tarayso qaar ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan wilaayada islaamiga hijubbooyinka iyo wilaayada bakool ayaa si diiran oo farxad ku dheehan tahay u soo dhoweeyey xasuuqii lagala dula dhacay ciidamada maraykanka oo sida gaarka ah u lahaa ee loo yaqaano danab iyo kuwa ciidamada dowladda federaalka haddaba waxaan ku horeynaynaa bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga hijubbooyinka gaar ahaan dadka ku dhaqan degmada kamsooma iyo waxgaradkooda ayaa sidaan u soo dhoweeyey guushii uu allah ugu deeqay mujaahidiinta anagoo ku hadlayo afka noqowada muxaafadada kamsuuma waxaan hambalyaynayaa hambalyo iyo bogaadin iyo tahaniyad iyo farxadba u dirayaa uguna mahad celinayaa mujaahidiintii si gaar raggii galay galcad ciidanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar ha ka siiyo waxaan salaan iyo taxniyad ballaaran u dirayaa ragga fuliyey weerarkii galcad ilaahay waa ku mahadsan waxaan u tahdiyeynayaa wiilashii walaalaheenna oo galay galcad iyo xawaadley iyo iyo gobolka banaadir iyo meelo badan oo galcad galay iyo xawaadley iyo gobolka banaadir wiilasha galaan tahanad aan u dirayaa anoo kasoo hadlaya degmada kamsuuma allah subxaana wa tacaala madaxooda aan ku shareeranahay aan ku xijaabanahay allah subxaana wa tacaala guul allah ka dhigo sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa iyagana dhankooda soo dhoweeyey siday u arkaan guushii uu allah siiyey guud ahaan muslimiinta gaar ahaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين marka mayba waajibni ahaa oon ku shukrino oo ka mahadino ilaahay subxaana wa tacaala tiidiya kale lamadan boos xawaadle iyo galcad wala kadhay wala ilaahay subxaana wa tacaala qadaray ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta muwaxidiintan ka kaalmayo alxamdulilah oo kumayba runtii bulshadan reer tiyeglow daawado hayaana eedna runtii inka faraxsanyina marxamadii dagaalkii galcadku dhiyaay oo gaalkii gaalada inka weynayay runtii oo jaajuuska maraykanka ahaay xasuntuurre iyo maaran ee gaaladii la jartay murtadiintii la jartay iyo qanaa'inkii la huquuqaadi iyo qaniimadii xawaalday laku halay iyo maaragna gaaladii meelka dhammaatay ba dadka muddo fiirsado hayn waana eed iyo eedan idinka faraxsanyi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weerara waaweyn kadib markii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah mujaahidiinta isagoona ku bariyey waa cusub warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacada islaamiga alfurqoon ku dhowaad toban qof oo yahuud ah ayaa lagu dilay waqooyiga magaalada qudus ee dhulka falastiin wararka ka imaanaya magaalada qudus ee ku hoos jirta gumaysiga maamulka yahuudda ayaa ku waramaya in habeennimadii xalay uu halkaas toogasho ka geystay wiil dhallinyaro falastiini ah madaxa booliiska maamulka yahuudda oo war ka soo saaray weerarkan ayaa yidhi waa mid ka mid a weeraradii ugu xumaa ee sannadahan aan la kulanno wuxuu yimid maalin ay yahuudda xuseeyeen xasuuqii loogu geystay dagaalkii labaad ee adduunka ninkan ayaa toogashada waxa uu ka geystay goob ay dad badan ku sugnaayeen oo yahuuda isagoona halkaas ku khaarijiyey sideed ruux oo yahuuda sidoo kale wuxuu dhaawacay dad yahuuda oo toban ka badan ninkii weerarka fuliye oo ka mid ahaa muslimiinta reer falastiin ayaa goobta ka baxsaday iyadoona ay dabagaleen ciidamada yahuudda ka gadaal wuxuu ku dhintay rasaas ay iswedaarsadeen isaga iyo sidoo kale yahuuddii weerarka ku qaaday weerarkan khasaaraha xoogan lagu gaarsiiyey gumaystaha yahuudda ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo toddobaadkii hore weerar ay ka geysteen dhulka falastiin ay ku dileen dhallinyaro aad u tiro badan oo muslimiin ah warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa